waxaa si soo taraya cabashooyinka kasoo yeeraya beeraleyda ku dhaqan gobolka sanaagyo deegaanada hoos yimaada beeraleydan ayaa wajahaya xaalado xagga tacbashada beera ah iyagoo aan haysan waxqabad iyo dhiirgelin uga imaanaysa xagga maamulada ayaa waxa ay sheegay inay caqabado ka haystaan tacbashada beeraha beeraleydan ayaa beerta dalagyo kala duwan sida bunka timirta iyo dalagyo kale kuwaasoo dhammaantoodoo loo iibgeeyo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka sanaag mid ka mid ah beeraleyda ku dhaqan gobolka ayaa ka waramay caqabado ay sheegeen inay ka haysato waxbeerashada ilaah baa horta mahad iska leh waxa weeye annagu beeraleyda baanu nahay haylan iyo sanaag ilaah baana mahad iskale isu keenkeenay annagu waxaanu nahay gobolka haylan iyo sanaag oo isku wiqisa oo waxa weeye isku gacanah laba gacmood baanu nahay te waa aragtaan waxa weeye waxa yaalla halkan bunkii waxaa yaalla timirtii xijigii baa yaalla fooxii haruurkii dalagyadiioo kala duduwan liin wey waa liin maasha allah waxay ka soo goodaa ragaad iyo mirci la'aaduucan ilaa geeldoora waa aagga laasqore insha allah haylandna waa ka soo go'aysaa insha allah unkakan wuxuu ka baxaa wuxuu ka baxaa gobollada sanaag iyo hayland qayb ka mida buu ka baxaa waxa weeye haddii tacab iyo adayg iyo firfircooni la geliyona waxaan bixin ima jiraan caqabadaha haddana haysta oo ugu daran waxa weeye caawinaadda xaggeeda ma garanaysaa baanu yare ka nahay caqabado badan baa ila soo dirsa ood baan ku oodaa oodda dabagaalah ka soo dusa shimbiraa ka soo dusa wax kor lagaga dado ma leh rooggii ma leh waxa weeye siligii ma leh bulshooyinka ku nool meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalk iyo maamulada shisheeyaha ku daawan ayaa wajahaya xaalado xagga nolosha ah islamarkaan aan lahayn cid waxqabata amaba dhiirigelisa